بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع عشر عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الامام احمد والترمذي abuu dar waxaa laga wariyey radia allaahu can qaala wuxuu yidhi abuu dar qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ittaqi llaaha xaydumaa kunta ilaahay ka baq meel walba ood ku sugan tahay wa atbici sayi'ata alxasanata sayi'adana waxaad raacisaa xasano raaci tamxuhaa xasanadu waxay tirtiraysaa sayi'adii iyo dembigii wa khaaliqi nnaasa dadkana waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin akhlaaq xasanin wanaagsan rawaahu limaamu axmed watirmidi xadiidkan waa xadiid macruuf ah nebiga sala allahu calayhi wasalam saddex arrimood ayuuna faray fii hada alxadiid arrinta koowaad waa taqwa allahi caza wajal xayumaa kunna meel walboon joogno inaan ilaahay ka baqno subxaanahu wa tacaala waa arrinta koowaad arrinta labaad ou nabiguna faray sala allahu calayhi wasalam akhtaada iyo macaasida iyo gafafka naga dhacaya inaan wanaag raacinno wey oo macsiyadii aad ku dhacday beddelkeedii aad xasano la timaaddo maxaa yeelay xasanadu waxay baabi'inaysaa oo meesha ay ka saaraysaa macsiyada waa arrinta labaad ou nebiguna faray sala allahu calayhi wasalam arrinta saddexaad waxaa waaye in dadka lagula dhaqmo akhlaaq wanaagsan waa xusnulkhuluq arrinta saddexaad oo nebiguna amray sala allahu calayh wasalam waa xusnulkhuluq xadiidka markaa saddexdaas arrin ayuu ka kooban yahay saddexda arrimood uu nebigu ka hadlay sala allahu calayh wasalam mid walba nusuus fara badan iyo adilo fara badan ayaa tusinaysa sidaa darteed xadiidku waa xadiid xasana culammada qaar ayaa daciifiyey laakiin majmuucu turuq xadiidku waa xadiid xasana faqro walba oo faqaraadkiisa ka midana adilo badan ayuu leeyahay faqrada koowaad ama qaybta koowaad ittaqi llaaha xayumaa kunta waxaa shaahid u ah adilada faraha badan min alkitaabi wasunna oo dadka ku boorinaysa cala taqwa in ilaahay laga boqo subxaanahu wa tacaala meel walba uu qofku joogo taqwada waxaa la rabaa inay macaaga noqoto meel walbaad ku sugan tahay waa sifa la rabo inaad mar walba laasimto meel walbood joogto xayumaa kunta macnaa waa meel walbood ku sugantaha haddii aad bulsho dhex joogto iyo haddaad keligaa tahay haddaad meel mugdiya ku sugan tahay iyo haddaad meel iftiina ku sugan tahay haddaad musaafir tahay iyo haddaad muqiim tahay haddaad shaqo ku jirto iyo ganacsi iyo haddaad cibaado ku jirto meel walbood joogto inaad ilaahay ka baqdaa lagaa rabaa ittaqi llaaha xayumaa kunt taqwa allaahi subxaanahu wa tacaala markii la aruuriyo la koobo macnaheedu waxaa waaye ficlu lma'muuraat wa tarku lmanhiyaat ficlu lma'muuraat waxyaabaha la ysfaray in lala yimaado wa tarku lmanhiyaat waxyaabaha la yska reebana laga tago waa markii la soo aruuriya macnaha taqwada dalqi ibnu xabiib raximahullah oo ka mid a a'immadii salafka asigoo qolo u naseexaynaya ugana naseexaynaya fidno dhacday iyo dagaallo fidnaa oo dad muslimiina dhex maray ayuu wuxuu ku yidhi idfacuuha biاtaqwa fidnadaasi alla kacabsi ku celiya buu yidhi taqwo ilaahay uga hortaga markaasay yidhaahdeen waa ma taqwa alla kacabsiga waa max noo qeex oo noo tacriifi markaasuu wuxuu ugu jawaabay an tacmala biطaacati اllaah calىa nuurin min allah tarjuu hawaab allah وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله تقوض ومدابو تقوى وحل إرادة إن طاعة إلهي كل قنطه أن تعمل بطاعة الله أذيقو كسوغ النور ألا حقي هذا يعني على علم إن تقويهن أذيقو أوك يعني عمل كان إنه طاعيه أذيقو أوك إن الله تمادوت سميسو markaad samaynayso dantaad leedaha waa max tarjuu hawaab allah waxaad rajaynaysaa abaalmarkii allah subxaana wa tacaala inuu ilaahay kaa abaalmarya ayaad rabtaa iyo waxa waaye buu yidhi inaad ka tagto macsiyada oo an tatruka macsiyat allah ilaahay inaad caasido inaad ka tagto adigoo ku sugan calaa nuurin min allah nuur alle xaggii ka ahaaday oo og waxaan inay macsiyo yihiin rajaynayana ka baqayana ciqaabka alla subxaana wa tacaala markaad macsiyada ka tegaysid waxaad uga tegaysaa inaad ka baqayso ciqaabka ilaahay takhaafu ciqaab allah taqwo wuxuu yidhaahdo waa middaa alimaamu dahabi raximah llah walimaam ibnu lqayim labaduba waxay yidhaahdeen tacriifkani waa axsanu tacriifin litaqwa waa tacriifka ugu fiican ee lagu qeexo oo lagu tacriifiyo taqwada waa tacriifka talqi ibna xabiib bay yidhaah waa tacriifka ugu fiican oo lagu qeexo taqwada taqwadu markaa waa inaad daacadana la timaado adoo ilaahay abaalmarkii rajaynaya macsiyadii xumaantana aad ka tagto adigoo ciqaabka ilaahay ka cabsanaya subxaanahu wa tacaala macsiyadii xumaantaad ka dheeraanaysaa adigoo ilaahay ka baqaya ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa taqwadana allah subxaana wa tacaala qur-aanka meelo fara badan ayuu dadka mu'miniinta ku amray inay la yimaadaan wuxuuna u ballan qaaday ballanqaadyo kala duwan dadka ilaahay ka baqa oo la yimaada taqwada ilaahay ballanqaadyo kala duwan ayaa ilaahay u ballan qaaday ballanqaadyadaasi waxaa ka mid a in ilaahay jahliga uu kaa saarayo oo cilmiga uu ku barayo waxaa ka mid a inuu dunuubtaada dhaafayo oo xumaanadaada alla uu kuu dhaafayo subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a inuu ku irsaaqayo meelaadan filanayna uu kaa irsaaqayo waxaa ka mid a ciriiri walba iyo murugo walboo ku haysata in ilaahay uu kaa qaadayo haddaa ilaahay ka baqdo subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaanan wayukafir cankum sayi'aatikum dadka mu'miniinta ahow haddaad ilaahay ka baqdaan alla wuxuu idin yeelayaa furqaan furqaan waa maxay maa tufariquuna bihi bayna alxaqi waalbaatil waxaad xaq iyo baatil ku kala soocdaan ood ku kala saartaan ayuu alla idin siinayaa waa cilmigii iyo aqoontii dunuubtiinnana alla waa idin dhaafaya subxaana wa tacaala sayi'aadkiinna وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم dadka mu'miniinta oo ilaahay ka baqa rasuulkiisana rumeeya alla wuxuu idin siinayaa laba nasiib oo waaweyn oo naxariista ilaahay ka mid a wuxuuna alla subxaana wa tacaala idin yeelayaa oo idin siinayaa nuur wuxuuna idin dhaafayaa dembigiinna waa haddaad ka cabsataan innahu man yattaqi wayasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin qofka ilaahay ka baqa oo sabra ilaahay ma dayaco kuwa muxsiniinta ah ajarkooda ilaahay dayici maayo waman yattaqi llaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib qofka ilaahay ka baqa alla wuxuu u yeelayaa makhraj makhraj waa min kulli diiq me- ciriiri walba oo qabsada meeluu uga baxa ilaahay u fududaynaya ciriirigaasi noocuu doona ha ahaado haddii jahli ciriiri kugu hayo ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga ayuu kuu furaya makhrajka wuxuu kaaga dhigay inuu wax ku baro haddii ciriiri uu kaaga jiro dhanka nolosha ilaahay subxaana wa tacaala diiqaasi makhraj ayuu kaaga samaynaya hadduu ciriiri kaa haysta xagga owlaadda iyo qoyska ilaahay subxaana wa tacaala makhraj ayuu kaaga furaya waa caam wax walba oo ciriiriya oo ku haysta mid adduunya mid aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala makhraj ayuu kaa siinaya iyo meelaad uga baxdo wayarsuqhu min xayu laa yaxtasib meelousan filanayn ayaan ilaahay ka irsaaqayaa subxaanahu wa tacaala marka taqwa allahi caza wajalla nusuus aad u fara badan ayaa ku soo aroortay wa atbici asayi'ata alxasanata tamxuha nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaad raacisaa sayi'ada dembiga gefka iyo qaladka kaa dhaca waxaad raacisaa xasano raaci wanaag raaci daaco ilaahay inaad la timaado raaci xasanadu waxay tirtiraysaa way baabi'inaysaa sayi'adii ina alxasanaati yudhibna asayi'aat xasanaadku waxay kaxaynayaan oo meesha ay ka saarayaan ay baabi'inayaan dunuubta iyo macaasida waaqim الsalaaةa طarafay الnahaari wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat aayaddaasi sababu nusuul bay leedahay nin saxaabada ka mid ah ayaa wuxuu dhunkooday naag ajnabiyad ka ah arrintii aad bay ula xumaatay nebigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam markuu rasuulka u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiga wuxuu yidhi manala tukatay salaadii markaasuu yidhi haa markaasuu nebiga alai salatu wasalaam aayaddan akhriyay riwaayadaha qaar waxaa ku jirta in aayaddan soo degtay marka salaada oog maalinka labadiisa daraf iyo qaybo ka mid ah ama saacado ka mid a habeenkii waa salaadaha shanta ah salaadaha shanta ah maalinka labadiisa gelin iyo habeenkii bay u qaybsamaan sooma intaasay u qaybsamayaan salaada subax maalinkii bay ka mid tahay salaadaha yowmiga bay ka mid tahay oo nahaariga maxaa yeele wakhtiga la tukanayo waa wakhtiga waagu dilaaco maalin baa la galay waa gelin hore salaada duhur iyo salaada casir waa gelin dambe len duhurka waa bacda zawaal maqrib iyo cishaa waa habeen waa wasulafan min alleyl ayay soo gelayaan qaybo habeenkii ka mid a salaada og marka ina alxasanaati yudhibna sayi'aat hadduu qofka marka salaadaha tukado daacaadka la yimaad dunuubta iyo macaasida ka dhacaysa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu dhaafayaa xasanaadkaas xasanaadkaa tirtiraya oo baabi'inaya wuxuuna nebigu sala allahu alay slam salaadaha shantaa ku tusaaleeyey webi gurigaaga hormarayoo kale gurigaaga hadduu webi hormarayo ee maalin walba aad shan jeer ku qubaysato hal yabqaa min daranihi shay-un buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkaasi wasakdiisa wax miyaa ka haraya shan jeeraad maalin walba waxaa ku qubaysanaysaa webigaas wax wasakha jirkaaga ku hari maayaan salaadaha shantaana waa sidaas oo kale sida webigaasi markaad shan jeer maalinka ku qubaysato wax wasakha jirkaaga aysan ugu haraynin ayaa shanta salaadood mar walboo tukataah dunuubta iyo macaasida aad gashay ilaahay kugu dhaafaya subxaana wa tacaala khaasatan waa asakaa'ir duuna alkabaa'ir dunuubta yaryar waay amaa dunuubta waaweyn toobay u baahan tahay dunuubta waaweyn ee kabaa'irta loo yaqaano qofka waxaa laga rabaa inuu ilaahay uga toobad keeno subxaana wa tacaala shuruudii toobadaasoo la imaanay laakiin dunuubaha yaryarka ah macaasida yaryar waxaa lagu dhaafayaa bilxasanaati almaaxiya waxyaabaha dunuubta iyo macaasida yaryarkaa lagu dhaafo way badan yihiin xasanaadka xadiidkan lagu sheegay waa ka mid waxaa kaloo ka mid ah musiibada ama dhibaatada qofka mu'minkaa soo gaaraysa qofka mu'minkaa ma asiibo murugo iyo xanuun iyo wixii la mid a xataa shawkata yushaakuha il xataa qodaxda mudaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhaahday ilaa hadday asiibaan waxyaabahaasi ilaahay dunuubtiisa ugu dhaafaya xanuunkaad xanuunsanaysa haddaad ixtisaabato waa takfiiru dunuub ilaahay dunuubta kugu dhaafaya qodax hadday ku muddo ood ixtisaabato ilaahay dunuubu kugu dhaafaya dhibkaas yarkaahay ku soo gaaray murugada ku asiibaysa kugu dhacaysa ilaahay waa kugu dembi dhaafaya marka masaa'ibta qofka mu'minkaa ku dhacaysa waa min mukafiraati dunuub waxyaabaha dunuubta loogu dhaafaya qofka mu'minkaa ayay ka mid yihiin waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka mu'minka dunuubtiisa ilaahay uu ku dhaafayo subxaanaه wa tacaala alistikfaar wالtawba inuu ilaahay u noqdo ilaahay dembi dhaaf oo weydiisto oo istikfaarta badiyo iyo towbada iyo noqoshada ilaahay uu noqonayo subxaanaه wa tacaala waxaa ka mid ah ducaaء اlmuؤminiina lah ducada mu'miniinta asiga ay u ducaynayaan oo ilaahay ay dembi dhaaf u weydiinayaan maxaa yeele qofka hadduu qofka walaalkii u duceeyo oo ugu duceeyo maalan in ilaahay u dembi dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inuu ducadaasi aqbalo sidaasna loogu dembi dhaafo qofkaasi dembi dhaafkaasi muxuu ku helay ducada walaalihii ay u ducaynayaan ayuu ku helay waxaa ka mid ah baqdaة اlqabri ciriiriga qofka lagu ciriirinaya qabriga baqdaة اlqabri qof ka badbaadaya ma laha rasuulka calayه الsalaaةu wasalaamna wuxuu yidhi qof ka badbaadaya hadduu jiro sacd ayaa ka badbaadi lahaa buu taa macnaheedu waxa way cid ka badbaadaysa male daqdaduna waa nooc ciriiriga ka mid ah calaa kulli xaal mukafiraat dunuub way badan yihiin culamada qaar ilaa tobanay sheegeen sida sheikhu lislaam ibn taymiya raximah ullah fii kitaabi aliimaan alawsat ilaa toban sababood ayuu sheegay mid walbana asigoo adiladeeda ama daliilkeeda raacinaya tobankaasi waxaa ka mid ah midda xadiidkan lagu sheegay wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha sayi'ada waxaad raacisaa xasano iyo wanaag raaci xasanadu waxay tirtiraysaa oy baabi'inaysaa sayi'ada wakhaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan akhlaaq wanaagsan kula mucaamalo akhlaaqda wanaagsan waa wixii nebi moxamed lala soo diray sala allahu calayhi wasalam inamaa bucitu liutamima makaarima alakhlaaq rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa layla soo diray oo lay soo saaray si aan u dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan si aan u dhammaystiro walidaalika diintan islaamka markii ilaahay uu soo dejiyey waxyaabihii jaahiliyadu ay samayn jireen wixii wanaagsanaa ee jaahiliyadu samayn jireen sharcigu waa daayey sidiisuu ku daayey ilaan wanaagga diinku ima diido islaamku wanaag diidi maayo wixii xumaana oo ay ku sifaysnaayeen jaahiliyadana nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tirtirayoo waa baabiiyey waxyaabaha la daaya waxaa ka mid ah oo jaahiliyaduna ay yaqiineen ikraamu dayf dadka martida ah oo la marti qaado ama martiqaadka la wanaajiyo bimacnaa martida in la soo dhoweeyo diintu way farta soomaa jaahiliyada ama carabtii hore ee mushrikiinta ahaa arrintaasi waxay ahaayeen arrinay aad u daneeyaan inay martiqaadaan dadka martida ah laakiin ayagu ha daliillaahi kama ahaynoo waa iskugu faani jireen waa iskugu faani jireen oo wuxuu qofku ku faanayaa inuu martida u roon yahay waa isku ammaanayaan ashcaartooda iyo gabayadooda iyo hadalladooda in badan aad ku arkaysaa ayagoo iskugu faanaya oo la anaa kaa aabba fiicanoo aabbahay intaasoo intaasoo marti ayuu soori jiray waxyaabaha ay isku ammaani jireen waxaa ka mid ah in meelaha taaggaa la dego markii baadiyaha la joogo waxay samayn jireen meelaha sare oo taagga ah ayay degayaan habeenkii qoraxdu markay dhacdana dabay shidayaan dabkaasi waxay uga dan leeyihiin qofkii musaafira ee dheelmanaya inuu dabkaas soo raaco meesha sarena waxaa loo degay guriga inuu muuqdo si loogu soo leexdo oo martida ay ugu soo leexato ninkii meel goda dega marka waa la cay jiray bakhiilaa loo arki jiray ama ninkan habeenkii dab shidan oo dabka iska damiya waa nin martida ka dhuumanaya oon ogolayn inuu dadka martida musaafiriinta uu soo dhoweeyo akhlaaqdaas wanaagsan ay carabtu ku sifoobeen fi ljaahiliya islaamku siduu yahay ayuu u baaqi yeelay waana boorriyo waa dhiirageliye laakiin waxyaabaha xunxun ay samay jireen sida dumarka gabdhaha in la aaso sida qabyaaladda iyo casabiyadda diinta islaamku waa la dagaalantay nebiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu idhaahday kullu amri ljaahiliya mowduucun taxta qadamaya arrimihii jaahiliyada oo dhan lugaheegay ku hoos jiraan buu yidhi cagta hoosteedaan geliyey macnaa waa baabi'iyo waan tirtiray waay marka diintan islaamka waxay dadka muslimiinta faraysaa akhlaaq wanaagsan wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan akhlaaq wanaagsanna waxaa loogu yimaadaa islaamka iyo diinta islaamka dadka qaar waxay ku kadsoomaan lijahlihim wa qilati cilmihim ayay waxay ku kadsoomaan tasannuca iyo isyeelyeelka gaalada oo iska raarraadinayaan akhlaaq fiican si dadka muslimiinta ugu kadiyaan diintoodana uga sarfiyaan markaasaa waxaa arkaysaa dad muslimiin ah oo dhahaya gaaladaa naga fiican warkaasi war aad u liita waay inaad tidhahdo qof muslima gaalaa ka fiican waa war qabiixa warka qofkaas qofka warkaas ku hadlayana waxaa laga yaabaa inuusan in badan iska fiirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa soo maray oo soo ag maray nin hay-adiisa iyo qaabkiisa oo aada u liito macnaha waa labiskiisa nin duruuf badani ay ka muuqato nin la fadhiya ayuu wuxuu ku yidhi ninkan ka waran suu kula yah markaasuu yidhi haadaa xariyun in takallama an laa yusmac wa in khaطaba an laa yunkax ninkan wuxuu mudan yahay buu yidhi hadduu hadlo inaan hadalkiisa la dhagaysan hadduu gabar soo doonana inaan loo guurinuu mudan yahay buu yidhi waa xaqiraya macnaa waa nin liitow leeyahay haddana waxaa soo maray nin faras saaran labisan oo istaagtaagaya markaasuu yidhi kan ka waran markaasuu yidhi haadaa xariyun in takallama an yusmaca wa in khaطaba an yunkax ninkan wuxuu mudan yahay buu yidhi hadduu hadlo in hadalkiisa la dhagaysto hadduu gabarh soo doonana gabadha loo guuriyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lmil hada khayru min mili اlardi mila hada midkii hore midkii horeoo kale wuxuu ka khayr badan yaha buu yidhi dhulka muggi waa dhulkoo buuxa oo la mida buu yidhi midkaan dambe dhulka muggi oo buuxa oo midkaan dambe ah ayuu ka khayr badan yahay midkaa hore ee miskiinka ah maxaa yeele midkaan miskiinkaana waa muslim midkaan istaagtaagayana waa gaal oo faraska wata marka qofka muslimka gaaloo dhan uu ka khayr badan yahay si kastuu akhlaaq xun yahay si kastuu u liito maadaama uu muslim yahay gaalada dhan asaa ka khayr badan dhulka muggiyo gaalaha asaa ka fadli badan oo ka fiican ha ku kadsoomin marka hadallada jiljilcan ay kugula hadlayaan iyo soo dhowaynta beenta ay ku soo dhowaynayaan dan ka weynay kaa leeyihiin dan ka weynay kaa leeyihiin meeshay u socdaan waa in diinkaaga ay baabi'iyaan qofka muslimkaa waxaa rabaa inuusan ku kadsoomin haddii qofka marka muslimka ah uu ku dhaqmi waayo diintiisa akhlaaqxumadu halkaasay ka timaadaa oo ilaa diinta islaamku waxayna faraysaa in akhlaaq wanaagsan dadka lagula mucaamaloodo wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan akhlaaqda wanaagsan waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee qofka jannada uu ku galayo asbaabaha ugu badan ee jannada lagu galo xusnulkhuluq waa ka mid nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey can akari maa yudkhilu nnaasa aljanna waxa ugu badan ee dadka jannada geliya rasuulka ilaahay waa maxa baa leeyahy markaasuu yidhi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq waxa ugu badan ee dadka jannada geliya ee sabab u noqda inay jannada galaan waa alla ka- alla ta- yacni alla kacabsi iyo taqwa allah iyo akhlaaq wanaagsan xusnu lkhuluq rasuulkeennana wuxuu ahaa sala allahu alay wasalam axsana annaasi khuluqan dadka kan ugu akhlaaq wanaagsan u ahaa wa kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqda nebiguna qur'aankay ahayd maxaa loola jeedaa akhlaaqdiisa qur'aankay ahayd qur-aanku ku camalfali jiray qur-aanku ku dhaqmi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam diinta islaamka marka haddaad ku dhaqanto akhlaaq wanaagga waaba diinta islaamka jacfar ibni abi aalib radi allahu canhu markay hijroodeen oo ay u hijroodeen ilaa ardi alxabasha ayagoo saxaabo ah saxaabo badana usoo hijroota dhulka xabashida intaanan madiine loo hijroonin ka hor waxaa la kulmay boqorkii haysan jiray ardu alxabasha annajaashi radia allahu canhu mushrikiintii carabta ayaa waxay damceen najaashi inay ku diraan dadkii muslimiinta ahaa ee saxaabada ahaa ee u soo hijrooday dhulkiisa waa u yeedhay su'aalo weydiiyey su-aaloo weydiiyey waxaa ka mid ahaa muxuu idin farayaa rasuulka maxamed ah ee laydiin soo diray ee aad sheegaysaan oo leedihin waa rasuulka ilaahay muxuu idin farayaa markaasuu yihi wuxuuna farayaa inaan ilaahay caabudno hayrkiisna aanan la wadaajin wuxuuna farayaa inaan salaada tukanno wuxuuna farayaa inaan qaraabada xidhiirinno wuxuuna farayaa inaan dhowrsanno qaraabadoo la xidhiiriyo waa min xusni lkhuluq qofka inuu dhowrsado waxyaabaha xunxun inuu ku hadlo uu ka dhowrsado waxyaabaha xaaraamta inuu cuno uu ka dhowrsado wixii wax la cuno oo xaaraama wixii xaaraama oo wax la cabaa inuu ka dhowrsado hadallada caayada iyo aflagaadada iyo fa- waa hadallada xun inuu ka dhowrsado waa min xusni alkhuluq akhlaaqda wanaagsan ee diinta islaamka ay faraysay ka mid tahay lagana rabo qof walboo muslima rag iyo dumarba inay ku sifoobaan oo laga helo qofkii marka khilaafa qofkaasi arrintaasi diinka ku matali maayo waana qalad uu ku garamaray ku dhaqankii shareecada islaamka wa ilaa diinta islaamku waxayna faraysaa mucaamalo wanaagsan in dadka lagula dhaqmo dabeecaddaadu hadday qallafsantaha isku day inaad jilciso hadday caayda iyo aflagaadada kaa soo horayso carabkaaga ka jar akhlaaq wanaagsan ma aha dadka inaad cayso akhlaaq wanaagsan ma aha xanaaqaagu inuu noqdo mid joogto ah dabeecad fiican iyo akhlaaq wanaagsan ma aha xanta dadka la xamanayo akhlaaq xumaday ka mid taha isku dirka akhlaaq xumada ayay ka mid taha beenta akhlaaq xumaday ka mid taha rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka ugu dhow mansilada xagga mansilada yowma alqiyaama wuxuu ku sheegay inay yihiin dadka ugu akhlaaqda wanaagsan dadka axaasinukum akhlaaqan waa kuwa idinkugu akhlaaqda fiican buu yidhi waxaana ugu fogaansho badan mansilada rasuulka calayhi salaatu wasalaam yowma alqiyaama dadka ugu fog waxaa ka mid ah dadka akhlaaqdoodu liidato oo nebigu uu ku sheegay inay ka mid yihiin altharthaaruun waalmutashadiquun waalmutafayhiquun waa sifaat atharthaar waxaa la yidhahdaa qofka daldalanka badan afkaba aan isku qabanayn waa war badan yahay inuu hadlo maahana maba joogi karaba maanta o dhan waa daldalmaaya salaadda intuu tukanayaa dhib ku ah markuu assalaamu calaykum assalaamu calaykum yidhahdo kan garabkiisa fadhiyo markii war ku bilaabaya sarsaarka qof fiican maaha hadalka faraha badanaya daldalanka badan waa sifa madmuuma sifo fiican maaha qof walbana qofku ka hadal badan yahay khata'a iyo dunuubta waa uga dhow yahay maxaa yeele hadalka faraha badan wuxuu leeyahay khata'a fara badan qalad fara badan uu leeyahay waxaa ka mid ah kuwa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwa fasaaxada iska raaraadiya oo carabkiisa iyo afkiisa qalqalloocinaya asigoo iska raadinaya fasaaxo iyo balaaqa waxaan ilaahay siinuu iska dhigaya akhlaaqda xunay ka mid tah waxaa ka mid a riyaaga iyo istustuska akhlaaqda xunay ka mid tah inaad dadka maqashiido waxyaabaad isleedaha lagugu ammaano ama aad itu- istusiso adoo waxyaabaha qaar samaynaya wax fiican ma ah bilmunaasaba waxaan rabaa inaan baraarujiyo sida barnaamijyadan internetyadu u bateen facebooka iyo waxyaabaha la isticmaalo waxaad mooddaa riyaaguna inuu sii badanayo qofaa wuxuu isa soo dhigayaa asagoo kitaab qur'aana u kala baxsan yihiin u kala baxsan yahay maasha allah qur-aan u akhriyaa hal wiiraa waay midaa wuxuu isa soo dhigayaa asagoo tukanaya internetkuu soo dhigayaa salaaduu ku jiraa mid wuxuu isa soo dhigayaa asagoo ducaynaya oo indhaha kor u taagaya waa wax ilaahay laga magan galo dhaqankaasi dhaqan liita waay cibaadada in la qariyo miyaa asal ahayd mase in la muujiyo inta masaajidka kugula tukanaysa waa kugu filnaa weyda miya ilaa aad malaayiin raadiso ku aragta adoo tukanaya waxyaabahaasi waxyaabaha ikhlaas ka dhaawacayay ka mid tahay waxyaabaha ikhlaas ka dhaawacayay ka mid tahay qaarna waxay soo sawirayaan asoo tawaafaya waa cumraysanaya markaasuu dharkii cadcad xiranaya maasha allah muctamir ay hallay arka waa muctamir aan ahay hallay arko ama xaaji baan ahay hallay arko cibaadada waa la qaryaahay lama muuji cibaadada mid dadka kaala dhexaysa ma aha waa mid rabbigaa kaala dhexaysa subxaanahu wa tacaala intaad awoodi karta inaad qarisaa ikhlaaska u dhow cabdullaahi ibnu mubaarak raximah ullah shaykhulislaam nin aada u cibaado badan uu ahaa wuxuu aada ugu dadaali jiray inaan la arag asoo salaatuleyl tukanaya inaan la arag hadduu qof martiya u yimaado qofkaasuu habeenkii martidaa la sheekaystaa kadib markii la seexanayana wuxuu iska dhigaa qof seexdoo hurdaaya markuu qofkii martidaa hurdo ayuu tartiib inta kacayo wuxuu u istaagayaa salaatuleyl inta ka dhuunta qofkii ma raba in la arko oo berri qofkan uu naqliyo hebel maasha allah salaatuleylu tukada maya waa ka dhuumanaya waagii dambe waxaa la yidhi waxaa u kuurgalay oo u martiyey nin rabayba inuu arko cibaadadiisa salaatuleylka oo u qasday arrintaas asigana wuxuu iska dhigay nin hurdaaya kii martida ahaa markuu kacay ayuu soo baraarugay wuxuu arkay inuu kacay waa fiiriyey asoo salaatuleyl tukanayuu arkay cabdullahi mubaarak waa fahmay inuu ninkaan arkay asiga oo salaatuleyl tukanaya subaxdii markuu baxayo wuxuu ku yidhi arrinta aad xalay samaysay waan ogahay buy laakiin arrintaasi yaanan ka maqlin dadka dhexdooda warkayga ha iga sheegin wax anigu u saabsan dadka ha u sheegin ninkii warkii buu sheegay cabdullahi ibn mubaarak raximahullah warkii markuu soo gaaray waxaa la yidhi ninkii waa hajriyo waa gooyey arrintii aad uga carooday sababta u naqlinaya waa maxay cibaado sir ah oo asiga iyo ilaahay u dhaxeeya subxaana wa tacaala oo dadka uu sheegayo salafku sidaasay ikhlaaska ugu dadaali jireen inay qariyaan acmaashooda saalixada ah adigana waxaa leedahay hallay arko malaayiin hayra bal waxaaba laga yaabaa inaadba ku sifaysnayn sidaas waxaa dhici karta inuusan bilaba kitaabka qur'aanka kala furin ee markaas uu isa sawirayo qur'aanka keliya u furo waa mutashabbih bima lam yucta wuxuusan ahayn uu iska dhigayaa hadduu yahayna oo qur-aanka ku dadaali jirana ikhlaaskiisu dhaawacay arrintaas waa qalad weyn la rabana in lagu baraarugo in ilaahay laga baqo subxaanahu wa tacaala cibaadadu maaha wax la iskugu faano cibaadada waa wax ilaahay loo khaalis yeelo la rabana in ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala niyadaadana aad ka jarto istustus iyo ismaqashiin iyo wixii la mida waxayna ka mid tahay min suui lakhlaaq akhlaaqda kubeeda xun ayay ka mid tahay wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan alkhuluq laba qaybood waay khuluq maca allah wa khuluq maca cibaad illah akhlaaq la rabo inaad kula dhaqanto rabbiga subxaana wa tacaala iyo midaad addoommada ilaahay kula dhaqmayso midda rabbiga aad kula dhaqmayso waa waxa adigii rabbiga idinka dhexeeya mucaamala cibaadada ilaahay inaad hagaajiso awaamirta ilaahay aad u hoggaansanto wixii uu ilaahay kaa reeba aad ka harto ducada ilaahay aad baryaysa aad badiso subxaana wa tacaala saa'ir alcibaadaat waa midda la rabo inay ilaahay kaala dhexayso subxaana wa tacaala camalkaaga inaa ilaahay u khaalis yeesho midna waa maca annaas waa akhlaaqda wanaagsan ee la rabo dadka inaad kula macaamisho deriskaaga asxaabtaada macallimiintaada waalidkaaga wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadka waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan haddaan tusaale u soo qaadanno akhlaaqdii wanaagsaneed ee rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxaa sifeeyey anas ibnu maalik radia allahu canhu wuxuu yidhi waxaa nebiga u khidmaynayay toban sano toban sano muddo yar ma ah toban sano ayaan rasuulka u khidmaynaya u adeegayay weligay iguma dhihin waxaan sameeyey maxaad u samaysay waxaan samay waayana muusan dhihin buu yidhi maxaad u samay weyse xadiidkaasi wuxuu noo yahay tusaale weyn xusnulkhuluqi nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sida uu dadka ula macaamili jiray ninkii tobanka sano u khidmaynaya hadduusan weligiis ku dhihin lima facalta wax weyn miyaa lima facalta arrintaa maxaa u samayn weysay hadal weyn ma ah laakiin maadaama laga yaabo qofka inuu yaro dhibsado nabiga waa ka ilaaliyey sala allahu calayhi wasalam arrin uu sameeyana muusan dhin maxaa u samaysa haddaad heli karta marka war wanaagsan maxaad xumaanta u abbaaraysaa annaga haddaan soomaali nahay meelaha akhlaaq xumadu ay nooga jirto hadalka waa ka mid xoogaha soomaaliduna waxay u badan yihiin dad madaxyari qaba madaxyari ma la yaqaan yacni maskaxdooda wax weyn ma qaadi karto laba hadal haddii la isdhaafsado waa xanaaqa qofku dad kulul waay markaad bulshooyinka kala aragto ama meelo badan aad tagto wax badan waxaa ogaanaysaa inuu nugu jiro kulayl fudaydna ku dheehan yahay oo dulqaadku yaryahay mararka qaar asagoo ku fahmin uu xanaaqa xataa kuma fahmin waa iska xanaaqaya asoo hadal wanaagsan walaalkii kula hadli karo ayuu wuxuu cabirayaa lafdi adag dagaalada soo dhallinyaradu ay dagaalayaan ama soomaali dhexdeed bal u fiirsada ayagoo mararka qaar waxba aan isku haysan ayaa dagaalku wuxuu ka imaanaya hadal kulul oo mid bilaabay kan kalena uu ka jawaabay ayadiyaa sii fogaatay maxaa dhibkaas kuu keenaya maa walaalka hadal fiican kula hadashid maa u dejisid haddaa aragtay inuu si qaldan kuu fahmay maxay kaa dhibaysaa inaa qalbigiisa ilaaliso waa diin inaad hadallo fiican kula hadasho waa diin waa akhlaaqda wanaagsan ay ka mid tahay inaad quluubtiisa ku ilaalisid kulaylka faraha badan leh dabeecad xumo badan uu leeyahay qofkan waxaa la rabaa inuu dulqaad badan yahay laba sifo ilaahay jecel yahay uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdulqays ninkii la yidhaahdo alshaj cabdulqays waa ku sifaysan yahay labadu maxay ahaayeen alxilmu walanaa dulqaad iyo deganaan laba sifoo qaaliya wa ilaahayna waa jecel yaha labadaa sifo inuu qofka dulqaad badan yahay dulqaad iyo caro waa iska soo hor jeedaa carada badan iyo dulqaad isma qaadi karaan qofka hadduu caro badan yahay waa dulqaad yar yahay waxaa rabaa inuu dulqaadkiisu badan yahay sabarkiisu badan yahay waxaa kaloo la socda deganaan deganaan maxaa ka soo horjeeda fudayda ka soo horjeeda fudaydku sifo xun waaye fudaydku waa sifo xun deganaantuna waa sifo fiican markuu nebigu sidaa leeyahy calayhi salaatu wasalaam sababay leedahay sababtu waxa waaye alashaj ibna cabdilqays wuxuu la socday wafdi nebiga u yimid sala allahu calayh wasalam wafdigii markay rasuulka calayhi salatu wasalaam meeshuu joogay ay soo gaareen ayay waxay ka tageen gaadiidkoodii iyo alaabtii ay wateen ayagoon meelayn ilaan waxay u hiloobeen oo shawq iyo yadadiilo badan ay u qabaan inay nebiga la kulmaan sala allahu calay wasalam ayagoo markaa wixii meel fiican si fiican aan wax meel u dhigan ay ka dideen ay ka carareen xaggii rasuulka ay aadeen alashaj ibn cabdilqays sidaa ma sameyn gaadiidkii ay wateen uu fariisiiyey alaabtii buu ka dejiyey alaabtii buu aruuriyey meeluu dhigay alaabtii ay wateen kadibna tartiibuu nebiga ugu tegay sala allahu calayh wasalam rasuulka wuu fiiriyey markuu u arkay ninkan inuu ka degan yahay raggii la socdoo dhan markuu u yimi ayuu yidhi ina fiika khaslatayni yuxibahum allah adiga waxaa kugu sugan buu yidhi laba sifo ilaahay jecelya ayaad ku sifaysanta labada sifana waxaa waaye buu yidhi alxilmu walanaa dulqaad iyo deganaan dhaqankiisa hadda deganaana ka muuqata soo ma raggii kale meeshay ka fududaadeen oo la cararay asiga ma cararin alaabtii laga tegay dayaceenna waa u xafiday oo meelo u dhigay kadibna si deganuu nebiga ugu tegay sala allahu calayh wasalam labadaas sifo waa laba sifo ilaahay jecelya waxayna ka mid tahay min xusni اlkhuluq dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah kula dhaqan akhlaaq wanaagsan waquluu linnaasi xusna dadka ku dhaha buu yidhi alla hadal wanaagsan waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina shayطaana yanzaqu baynahum waxaad addoommadayda ku tidhaahdaa ha yidhaahdaan hadal wanaagsan ha ku hadlaan markay wada hadlayaan maxaa yeele shaydaanka isku diraya shaydaanka wuxuu rabaa inuu dhexdooda fasahaadiyo uu ka faa'iidaysto وخالق الناس بخلق حسن وهذل wax fara badan ay soo hoosgelayaan akhlaaqdoo dhan ayaa soo hoosgelaysa wanaagsan dhan walbana taabanaysa la rabana qofka muminka inuu la yimaado alxadiiث الثaamin caشhر can cabdالlahi bni cmr radi allahu canهuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh waslm aلظulmu ظulumaat yowma اlqiyaama ظulmigu waa ظulumaat mugdiyaal way yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo muttafaqu calayhi ظulmigu waa xadgudub waa mujaawasaة اlxad waa xadkoo la tilaabo la dhaafo waxaad xaqa u lahayd inaad ka gudubto ayaa waxaa la yidhahdaa ظulmi ظulmigu waa mugdiyo yowma alqiyaama ظulumaat way xadiidka nebiga calayه الsalaatu wasalaam wuxuu ka digayaa ظulmiga dulmigu caaqibadiisuna aaday u daran taha waa khatar qofka inaad dulmiso oo aad ku dulmiso fii nafsihi ama fii cirdihi ama fii maalihi waa dembi aad iyo aad u khatar u ah rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga digayaa dulmiga qofka inaad ku been abuurato waa dulmi wuxuusan ahayn aad ku sheegto ama wuxuusan samayn aad u tiiriiso dulmiguna waa kala daran yaho waa kala weyn yahay dulmiga kuwiisa ugu daranna waxaa ka mid a inaad qofka gaalaysiiso asigoon gaal ahayn waa min acdami dulm maxaa yeele qofkaasi markaad diinta ka saarto dhiiggiisaad bannaysa maalkiisa ayaad bannaysay caruurtii aan reerkiisa iyo asigana waad kala geysay dadkiisa iyo asiga dhaxalkii ka dhaxeeyana waad baabi'isay qofkaasi xadgudubkaad u geysatay mid yar miya mid yar maaha waa mid aad iyo aad u weyn yowma alqiyaamana waxaad ku xukuntay inuu yahay khaalid mukhallad fi nnaar ilaan gaalka qofka hadduu gaal yahay gaalnimana uu ku dhinto laa shaka gaaladu ahlu naar waayo qofkaasi naaraad u xukunta waa dembi aada u weyn hadduusan qofkii ahayn oo aad ku tuurto inaad qadfiso oo aad tidhaahdo qofkaani waa zinaystay ama faaxishou ku dhacay asoon faaxisho ku dhicin waa dulmi waa khatar adulmu dulumaatun yowma alqiyaama waxaa xadiidka ka horaysay lafdiga ittaquu الظulma faina الظulma ظulumaat yowma اlqiyaama inuu nebigu yidhi sal اla alay slam ittaquu الظulma iska ilaaliya ulmiga ulmiga hala iska ilaaliyo maxaa yeele ulmigu waa ظulumaat yowma اlqiyaama qofka marka inaad cirdigiisa dhaawacdo wuxuusan mudnayn aad ku sheegto waa ulmi inaad maalkiisa ka qaadato asoon kuu idmin ama aad sheegatana waa ulmi meelaha ugu badan oo dulmiga uu ka dhaco waa halkeen maxkamadaha sax waa jazaaka allah khayran zamankan meelaha ugu badan oo dulmiga ka dhaco maxkamadaha waay meelaha loo xukun tago oo weliba gaar ahaan aan ku qaydnayn ama aan u taxakuma taxaakumaynin ilaa sharci illaah dulmiga ugu badan meelahaasu ka dhaca qofkii magaalada ka warqaba ama magaalooyinka warqaban waa ogyahay guriga uu qofku leeyahay ayaa laga xukumaya ninkii lacag fiican keena loo xukumaya haddii kii kale kii loo xukumay maahana kan kale asna lacag badan uu keeno haddana waa laga xukumaya guryaha qaar waxaa lagu leeyahay toban jeeraa la xukumay iyo dhulalka qaar bannaanka waxaa dhooban shuhadaau zuur kuwa mabaanta inay ka markhaati kacan u taagan markuu qofku tago waxaa leeyahay markhaati ma kuu noqonaya markhaati ma kuu noqonaya oo see markhaati igu noqonaysaa maba ogid waxaan wata iyo qadiyadda midna wuxuu le ii sharax sida wax kuu qabsadeen anaa joogay anaa markhaati ka ahan leeyahay lacagna isii markaasaa qofkii madluumka ahaa ee miskiinka ahaa hadduusan waxba haysan meeshaasaa lagu baabi'inayaa xaqiisa meelaha ugu badanoo dulmigu ka dhacay ka mid tahay arrinta qadaaga ama xukunka rasuulka calayhi salatu salaam waa adkeeyey maxaa yeelay markii wax la xukumo qofkan wixii yani maxkamaddu waxay xukunto oo qofkaani ay u xukunto wuxuu noqonaya wuxuu asiga qaatay wax sahlan maaha marka in wax la xukumo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alqudaatu alaa qudaat qudaadda wax xukunta saddex waaye buy اثنان في النار وواحد في الجنة لبا قضاء كمد النار تي قليا هل قاضينا جنة قليا لبا النار تقلي سوا محي قاضيك كواد النار تقليا وامدك وحكال حكومة أصلا وحي أقون ولهين حقي ما بيقان مركاسو حكومة يا كاسوا في النار كاللبات xaqii buu garanayaa laakiin wax ku xukumi maayo asagoo ogow barbar maraya masaalix iyo dano khaaso asiga u gaara darteed asigana waa finnaar yaa soo haray hal qaadi baa soo haray kaasi waa rajulun carafa alxaqa wa qadaa bihi xaqii buu gartay xaqii uu gartuuna dadka ku xukumay kaa keliyaa badbaadaya labada kale waa finnaar man waliya alqadaa'a dubixa bigayri sikiin qofkii qadaa loo dhiibo waxaa la gowracay midi la'aan midi lagu qalay iyo toorey lagu qala ayadoon jirina la gowracay qofkaas qadaagu wax sahlan ma ah meelaha ugu badan oo hadda casrigan dulmiga uu ka dhacana waa meelahaas way qadaaga iyo maxkamadaha iyo meelahaasa ugu badan adulmu dulumaatun yowma alqiyaama dulmigu waa mugdiyaal maalinta qiyaamo sidaasuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi alxadiidu taasic cashar عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فيريا عدة إذن كهوسيسة انظروا فيريا إلى من هو أسفل منكم قفك إذن كهوسية فيريا ولا تنظروا هفيرين إلى من هو فوقكم قفك إذن كسر رأيها فيرنا فهو كان كهوسية إناد فيريسو أيا أجدر كحقن مبضا oo ku mudnaan badan an laa tasdaruu inaadan xaqirina nicmat allaahi calaykum nicmada alla uu idiin nicmeeyey inaadan xaqirina rasuulka calayhi salatu salaam wuxuu leeyahay fiiriya dadka idinka hooseeya ha fiirina dadka idinka sarreeya inaad dadka idinka hooseeya fiirisaan oo kuwa idinka sarreeya aadan fiirina waxay ku xaqnimo badan tahay inaadan nicmada ilaahay xaqirina arrintaan arrin xaqiiqaa wa qofku hadduu fiiriyo keliya qof ka sarraysa ee uusan fiirin dadka ka hooseeya nicmada ilaahay siimaba garan karo mar walba wuxuu u hanqaltaagayaa qofka ka sarreeya arrintaana adduunyaday ku saabsan tahay ee umuurul aakhira ma aha arrinta la leeyahay qof kaa sarreeyaha fiirin ee kan kaa hooseeya fiiri waa maa yatacallaqu biumuuri dunya ama umuuru alaakhira kan kaa sarreeya waa inaad fiiriso oo la tartanto وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون قفك عملك صالحا كاغا هوريا اقونتا كاغا هوريا دينكا كاغا هوريا كاس وا ان تيكستو او سا او دبتغي لهل اد كداداش لكن امور الدنيا مركي لا جوجو كان كا هوسيا فيري قفك كا سريا فيرين بعد اركيسا قف مثلا هانتله الهي وحسيي عرورتيسا iyo qoyskiisa waa u dhaqan yihiin gaajo kuma hoydaan dabkooduna ma dansana laakiin uma muuqato wuxuu fiirinayaa mid daaro waaweyn leh iyo mid shirkado maamulaya markaasuu leey haddaan kaasoo kale noqo lahaa haddaan shirkad fulaan lahaa lahaa haddaan intaasoo daara dhisa lahaa muxuu iloobay qofkaasi nicmada ilaahay siiye qiimo lama laha waa xaqiray uma muuqato wuxuu isku arkaa miskiin aan waxba haysan dabkiisuna dansan yah wuxuu isku darayaa dadkii masaakiinta ahaa waana ka sarreeya waxaa sabab u ah inuu fiiriyo qof ka sarreeya laakiin uusan fiirin dadka ka hooseeya haddaad xanuun yar dareento laakiin aad fiiriso dadka kaa xanuunka badan dhibaataysan adiga waxaad dareemaysaa caafimaad inaad haysato mararka qaar markaad isbitaal tagto adoo maalan wax ka sheeganayo xanuun aan qabaa leh isbitaalkaas waxaaba ka soo noqonaya adoo caafimaad qaba markaa aragto waxaa dad tubooyin suran ee la leeyahay neeftaa looga jiidayaa kuwaan miir lahayn kuwa qaylinayoo la celcelinayo adigana waxaa laga yaabaa cudur yaroo basiida inaad sheeganaysa waaba caafimaad qabta meesha caafimaadka ka soo qaadaysaa fiiri dadka kaa hooseeya haddaadan fiirinoo adiga isku aragta dadka kan ugu dhibka badan le inaad tahay nicmada ilaahay baad xaqiraysaa nicmada ilaahay haddaad xaqirtana maxaa ka dhalanaya intaad haysato inuu ilaahay kaa qaado subxaana wa tacaala ilaahay owlaaduu ku siiyey qaar waxaa arkaysaa dhahaya ama xoogaa dhibsanaya inay gabdho keliya ilaahay siiyey wuxuu leeyahy aniga waxaan jeclaan lahaa inaan wiilal haysto hebel intaasoo wiilaa u joogta muusan fiirin kuwa gabdhihi aan haysanaa jira oo ilaahay siinin subxaana wa tacaala wiil iyo gabar midna haddaad jiro sheeganayso kuwa kaa liitaa jira haddaad baahi sheeganayso dad kaa baahi badan ayaa jira haddaa maanta aduu guri degan tahay guriga ama kira ha ahaado ama adiga lahow ilmahaagana waxay cunaan ay heli karaan ma og tahay inay jiraan dad waxay cunaan aan haysan oo ilmahooda baahi ay ku seexanayaan kuwa guryay ku hoydaan aan haysan oo bannaanada jiifo roobku gudaayo qabowgu ku dhacayo induruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fowqakum fiiriya dadka idinka hooseeya ha fiirina dadka idinka sarreeya arrintaasaa mudan oo keenaysa inaadan xaqirina nicmada ilaahay idiin nicmeeyey subxaana wa tacaala متفق عليه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين